dhibaatooyin adag oo xagga nolosha ayay wajahayaan boqolaal qoys oo degan xerada barakaca ee kamdanjeri ee ku taalla duleedka koonfureed ee degmada baardhere qoysaskan oo markood hore ku barakacay abaarta waxayna xeradan degan yihiin muddo ku dhow ilaa hal sano qoysaskan ayaa kuwa markood hore noloshooda ay ku tiirsaneed waxsoosaarka beeraha iyo xoolaha kuwaasoo ay ragaadiyeen abaarta ka jirta deegaanka waxayna abaartu saamayn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolada gedo baay iyo jubbada dhexe oo intooda badan ay kasoo barakaceen qaar ka mida qoysaska degan xerada barakaca kamdanyeri oo la hadlay raadiyo markabley ayaa sheegay muddo laga joogo haatan ilaa hal sano in ay degan yihiin xeradan waxayna sheegeen inay qabaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunola'aan hoyla'aan caafimaad darro nafaqadarro iyo weliba adeega biyaha oo cidhiiri ah mayow daahir macalin oo ah gudoomiyaha xerada barakaca danyeri ayaa sheegay in xaaladda nololeed ee dadka degan xeradaasi ay haatan marayso meeshii ugu adkayd isagoo sheegayna in qoysaskani oo gaaraya tiradooda ilaa afar boqol oo qoys muddo ka badan ilaa hal sano inaysan helin wax gargaara oo ku filan waxayna ka codsadeen hay-adaha samafalka iyo bulshada soomaaliyeed inay gacan ka geystaan sidii dadkan loo garab istaagi lahaa ama loo caawin lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan baadishe maysiin sheegaane walaagii oo barakaace intaka roogna sanadkuungaa dhabme eh yaa ilaahay laka mahadiyaa barakaacena taafadhiina ilaa iyo nay uufurow ilaa iyo qasa dheere ilaa iyo naytoy meelera gelgel oonley ilaa tuwaaka ilaa iyo baarbuumudhooro intaha ku ka lahni barakaca yaa badan abaaraha colaada walwalba laha ku barakaay ummadda soomaaliyeed haddii unu enna dhibaato iyo rafaad adduunya intuumude madhaafaas cayaalkii iyo naytoy waayeeladii antani ka tabaalaysan ma inbaahagnaa gargaar buuxo gargaar dedeg ee ni unanaanilideeroon baahagnaa ilaahay lakabaadee xoolaga inoo dhammaadeen beerogii abaare ku bahawaaji wal unahayna madla gargaar dedeg eh sidii nahniinlideere fadi ayaan baahagnaa adaa sambalkaadii ilaahay ogolaado wal allahi walaagii oo bini'aadan nololiis eh oo ilaahay likamahadiya gargaar ee keegka tabaalaysagnaan haniilideeroon baahagna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi kale maysiin sheegay daanyerey markii unu lena daanyerey unu roogna biyo la-aanta magaalada shan kilomitr aan jirna meel ilaahay lika mahadiye oo hadda geegaliinka baahan walaagi jira boqol afar boqol qoos shan boqol qoos walaagii hadda had ku dara hadda la horaalle hambarka ahay colaada sii haku sii roorahaya yaa nisii badan marka haddee saasaa xaal eye
sheegaane hay'adda samafalka sheegaane in una ilaahay marsi jireed saddex abaarood afar abaarood oo hadii dhiidi oo ilaahay marsi jireed dad ii duujiba xalis ine nololan baahana yaa ilaahay raya hay-adda sheegaana kankale lamayte tumun iyo lama bilood sanad iyo wala dheer oo kale yaa inta bulshadaadka dhisanyiin walwiilo un hadageeka kuxalnana male reedna meeluna gadoomaanana male ilaahay aroodiisa wal kusugahayna hay-adda samafalka ah iyo wal kusugahayna ilaahay amarsi jiraa saasa ogaadasaan haddii geeka soomaali oo dhibaataysanna garab gobolaaw oo waliin gobolaw uni kumidana mayan baahanaa wal kastoo nolol bini'aadan xisaabsan yaan baahana wal hadageekana kuqaba koro waa heeli heela dhahra koro ma eh wal kastoo nolol bini'aadan xisaabsan kulli yaan baahana hay-adda mayan ku baahanaa inii degdeg hanii lideedu meel una gadoomaanan male wali un intanishaani dhibdhaamo ilaahay hoob niin dhaamo kortaan niin dhaamo dhibka abaarahana kaajidi lamba dal koo fadhi walahaan roori belidka usu walma kasii koro jamaadan dhaha ka dhaha roori wallahayana ma dheh kii wal tuugsad kii kala dhatiyo rafaadaa la roog dhibdhaamo ilaahay hooba dhaamo kortaan waa ku war waa ku kaseeyaan
axmed cumar saalixi raadiyo markabley baardheere